habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snaip qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah tababar ku saabsan doorka haweenka golaha deegaanka oo lagu qabtay degmada mahaday dhalinyarada ku nool jowhar oo wada dadaalo bulshada lagu wacyigelinayo cudurada faafaa aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey hindasho sharciyeedka tacliinta sare horumar dhanka ganacsiga ah oo laga dareemaya suuqyada magaalada baydhabo tobabar la xiriira ah barashada farsamada gacanta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho ee caasimada dalka xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah donald trump oo cashuur kordhin ku sameyn doona dalal ay ka mid yihiin kanada iyo shiinaha qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen ee u diyaargarooba isaga oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadaha taariikhdan ay ku asteesan tahay lixiyolabaatanka nofembar sanada labaatan afariyo labaatan warka intuu socdo waxaad la socodsiin doontaa anigoo asaare cabdixuseen dhanka ayay farsamadana waa timacdee tobabar ku saabsan doorka haweenka golaha deegaanka ah ayaa lagu qabtay degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe laga dahfuray tobabar ku saabsan sidii haweenka ku dhaqan degmadaasi ay ugu mid noqon lahaayeen dhisada golaha deegaanka ee degmadaasi tobabarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa kasoo qaybgalay habeenka kala socda gudaha degmada mahaday iyo deegaanada ku teesan kuwaa oo ka faa-iideysan doona muddada uu socdo tobabarkan gudoomiyaha ururka habeenka degmada mahaday marwo maariye ayaa sheegtay in ay habeenka u diyaarsan yihiin ka mid noqoshada golaha deegaanka ee degmadaasi bacdasalaan waxaa noo muuqato farxad iyo qurux iyo hanaan dumar taas waxaa ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle xaali cabdulaahi xuseen cali buudlaawo waxaan leeyahay mahadho ka gaarto asagaa sameeyey barnaamijkan nabadgelyadan wanaagga meesha lagu fadhiyo waxaa asal u ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka mahadaay dib iyo horay uma dhicin haween degmada u dhashay ee quruxdan iyo wanaaggan meesha u fadhiyo horay looma arkin intaan iyan ka badanna waa idinka rajeynayaa waxaa jiray barnaamij oo degmadu aad ay ugu xeel dheer tahay oo loogu talagalay in degmada lagu soo saaro waxaa jira golo deegaan xira u tihiin codkiina inaad dhiibatiin inaad xildhibaano noqotiin waan rajaynayaa dadkii degmada daadiihlaha ayaad tihiin waan idinku soo dhaweynaya taas wasaaradda waanahadsan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabelle nuur xasan nuur jaako oo furay tobabarka ayaa ka barbixiyey muhiimada kulankan noqoshada haweenka xanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada macaday qabashada kalfadhigan wacyigelinta haweenka wuxuu ku saabsan yahay sidii haweenka looga qaybgelin lahaa go-aan qaadashada siyaasadda reer deegaanka gaar ahaan golaha deegaanka degmada macaday oo maalmahan aan ku howlanayn howshiisa oo halkan uu ku daafuray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore tani waxay muhiim u tahay horumarinta bulshada waxaa loo baahan yahay in la abuuro fursado dheeraad ah oo haweenku ugu qayb qaadan karaan hanaanka maamulka iyo go'aan qaadashada degmada mahadaahe in la qabto galfadhigan wacyigelinta ah ahmiyad ayuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha number one fahamk marka koowaad waxa waaye fahamka xuquuqda iyo fursadaha haweenka kalfadhigan wacyigelinta wuxuu haweenka siinayaa ama barayaa xuquuqdooda siyaasadeed siday xaq ugu leeyihiin inay ka mid noqdaan golaha deegaanka inay codkooda dhiibtaan inay ka qayb qaataan go'aan qaadashada waxaa sidoo kale la xoojinayaa fahamka haweenka iyo xuquuqda dheeraadka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka xeerarka dowladaha hoose iyo dastuurka dowladda hirshabeelle iyo dastuurka federaalka wuxuu dhigayaa boqolkiiba soddon woman kuwata wax la yidhahdo ama qoondada haweenka hadda markaan ergooyinka ay dooranayaan golaha deegaanka boqolkiiba soddon haween ayaa ka ah waxaan ka rabnaa oday kastoo dhaqameed ah laba gabdhood iyo saddex wiil inuu soo xulo si ay xubinta golaha deegaanka ka mid noqonaysa ay ugu odeeyaan dhalinyarada ku nool jowhar ayaa wado dadaalo bulshada loogu wacyigelinayo cudurada faafa sida warbixintan ugu korgalay waryaheena cabdifataax axmed macalow
dhalinyaradu waxay kaalin ballaaran ka qaateen burburkii dowladdii dhexe dalka kadib horumarinta adeegyada caafimaadka dalka waxa ay kasoo muuqdeen muwjado kala duwan oo isxigxigay kuwaasi oo ahaa muwjadaha baxnaaninta dadka soomaaliyeed waxaa sidoo kale dhalinyarada lagu xasuustaa howlihii ay u galeen muddada dalka uu ku jiray xanuunka covid sagaal iyo toban baxnaaninta bulshada warbixintani waxaynu ku dul joogsan doonaa kaalin ciinkii ah ayay dhalinyarada ku nool magaalada tani johar ay kaga jiraan horumarinta adeegyada caafimaadka iyo baxnaaninta bulshada ee ku aadan bixinta adeegya caafimaad samafal ah oo ay u sameeyaan dadka barakacyaasha ah iyo kuwa jilacsan si fiican wacyigelin fiican waan ka qayb qaadanayo marar badan waa tagnayo oo kaamuulka waa tagnayo dadka waa siinay waxyaabaha jirmis dilaha iyo traininna waa siinay labada kun sagaal iyo tobankii oo ugu dambeysay cudurkii weynaa coronaviruska ina wacyigelin weyn aan ka sameynay deegaanada jowhar iyo kaamuulka hareeraha magaalada dadka u joogo oona siinay yacni anagoo dhalinyaro oo ururo iskugu tagay oo rayidka ah kadib markii aan go-aansanay dadkaas baahiyaha qabo si si dhiigjoojin baayaha intay dowladda ay ka keenayso waxyaabay u baahnayn ee anaga si mutawanicnimo in lacag iska aruurino aan u geyno waxay heli karaan oo isbishal qofka biniaadamka wax ugu waran caafimaadka ugu horeeyo aan ka yacni aan ka caawin dhanka caafimaadka wax badan oo traininna siinay waxyaabo oo dhiigjoojin oo maalmaha caafimaadka iyo shuumbiyoodkaas iyo koronahaas iyo waxyaabahaas kalento aan ugu hortegayn aan siin kaalin mug weyn ayay kaga jiraan maadaama ay yihiin isha keliya lagu tashto oo mar walba oo maxaa lahay lagu tiirsan yahay dhalinyarada inkastoo ay yihiin kaalin oo markaas la tiigsan karo oo mug weyna kaga jiraan waxa keliya maanta dhalinyarada ay ka shaqeeyaan waa maxaa lahaye horumarinta caafimaadka ayna u badan yihiin boqolkiiba sideetan dhalinyarada ka shaqeeyaan magaalada jowhar caafimaadka boqolkiiba sideetan iyo ka badanaa dhigi karaa inay dhalinyarada ka shaqeeyaan waayo dhalinyarada la u badan ina shaqada ceynka oo caafimaadka ay ka qabtaan boqolkiiba sideetan waana xaqiiqa boqolkiiba sideetan dhalinyarada ayaa ka howlgasha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dhalinyarada inay u dhiibaan dhanka caafimaadka inkastoo dhanka caafimaadka ay si zaa-id ay ugu firfircoon yihiin si loo caawiyo dadka danyarta ah ee caafimaadka u baahan dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahaa inay wacyigelin u fidiyaan goobaha caafimaadka ee ku yaala magaaladan dadka ugu badan ee ka howlgala waa dhalinyaro adeegyada caafimaad ee ugu badan ee bulshada lagu garab joogsado ee laga sameeyo xerooyinka barakacayaasha ah iyo goobaha bulshada ay ku nool yihiin waxa ugu badan ee fuliya waa dhalinyaro taasi oo micnaheedu tahay in kaalinta ugu ballaaran ee dhanka horumarka caafimaadka ay tahay ka qayb qaadashada dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada tani jowhar mahadsanid maclow aqalka sare ee soomaaliya ayaa ansixiyey hindishi sharciyeedka tacliinta sare cabdicasiis xasan cabdulle ayaa soo koowaya warbixintaasi horumar dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo suuqyada magaalada baydhabo ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanaya ganacsatada loo yaqaano waratada kuwaas oo horumar ganacsi ah kusoo kordhiyay suuqyada magaaladaasi baydhabo haddaba qaar ka mid ah ganacsatada waratada ah ee ku ganacsata suuqyada waaweyn ee magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyey sida ay ugu shaqaystaan iyo waxyaabaha ku dhaliyay in ay samaystaan fursadahan ganacsi meel raayso xusuuba hadbasado maalanna waa la lagu hele maalanna meel raayso sidii halka keemaro marka dharku hiligi hor horta meel raayso qiimo faylaro laakiin hataa ahaa kisilan fiiri bay sidaa ku yaraata marka ada walyar ama meel raayso lama dooribar lama sida sidii macnaha qofku si wallan ku qaada yaa walan qaadan hila gadan jarna jeerti shan doolar lidoolar afar doolibar la gadan jartay laakiin hataa ahaa meel raayso ilaahay barjeediro wallaahi horta meel raaytaas yana faylata laakiin dharkii sheeno sheeno ka badade laakiin sidiis kale macnaha dadkii shacabkii haya amase baalkii haya iyo beesadarahaysma beesohaba haysana kun qof barroogdo meel raacis waleylkoo gada marka wadanka beesalaato ku jirta dartiya weelasma walhata maanta leeran karo dadaha kabadee leeran karo suuqa sila weligii camirnaa jare silayna waleysoo gaada jare marka maasha allah niyo meelraay sidaan u ninka qanacsana maaha gaday bacweyne iyo baata iyo meelraay liina iyo gaday iswaalalkoo gabdho iyo gaday mayban wiintu mii saddex jar ilaa meelraay mayba kale ciyaal sanad bilooyin intaasutu mii saddex jaran wiin dad kale wiinkeena meelraay saakooyin oo cabaayadyaal iyo mayban haaye diracuun oo meelraay bontifaf lijaro yaan haaye jaradaas meelraay markaas kubacdi tolmijeeyas wee tolelan bersid berilaha ku hay sida wee tole way kiinsheene waalayarka kiinkoro ciyaalkan gujey sidaas qiimaga bacweynaga mayba la gaday oo gabdho sidaa far jarta lijarta may la gaday sida doolar lama doolar ibar yaa la gaday haan kalen hal hal doolar la gaday yow walaayarkii unoogoon bay dhow ku qaadaan dhahdee dukaamiya ku qaadaan wala kalena hamara ku dirsadaan maasha allah sinadaamenini kueen waana may boyinsheed maasha allah dadka kalena maybo maalintii jimaato kaminsata may boyinsheed dadkii tuuliyay miiloonku kooya may boyinsheegada dadkaasa walgada ama maasha allah magaalada maalintii jimaato jaamu maasha allah waana dharkii geekalisheen shaaldareere se dhombo may boyinsheed dadka santada weydiyo dadka meelin walku weydiyo isku midna badana taan santada weydiyo marka dharkan hob
bilooyinkiin dembi ee sanadkan yana gudaha magaalada baydhabo welibaa ka badaday dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa fursado ganacsi ka abuuray suuqyada waaweyn ee magaaladaasi baydhabo hagaag dhegeystayaal wiil waxaad la socotaan warka habeen ee warbaahinta isnaay markana muqdisho tababar la xiriira barashada farsamada gacantaha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho sida mar kale warbixintaani ku faahfaahyo waryahan cabdifataax axmed munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ay ku khalin jibinayeen ilaa ku dhowaad toddobaatan iyo laba arday oo bartay xirfadaha gacanta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ardada dhalinyarada ah ee dhammaystay macadka qaranka ee horumarinta farsamada gacanta ayaa bartay xirfadaha noocyadooda kala duwan oo uu ka mid yahay alxanka biraha samaynta iyo nashqadeynta cusub ee biraha tulista dharka iyo qeybaha kala duwan ee maamulka dabka qaar ka mid a macalimiinta macadka ee wax soo baray ardadan ayaa sharaxaya waxbarashada ardadan iyo muddooyinka ay soo joogeen iyo qeybaha kala duwan uu ka kooban yahay macadka horumarinta farsamada gacanta meeshaanina waa hoosada makaanikada waaye oo loogu talagalay in ay ka soo baxaan laba qaybood oo ka mid ah ardada loo tababarayo farsamada qaybi waxaa waaye balambinka tubiistaha oo qaybtaas ah iyo qayb ah oo dhowr qaybood ka kooban oo qaybta alxanka ah waa qaybtii korontada ee macadka weeyaan macadkan qaybtan korontada waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo waaweyn ay ka kooban tahay qaybta koobaad waxa waaye waa general electric waaye qaybta labaad waa motor widing qaybta saddexaadna waxaa la yidhahdaa cooling system waay agaasimaha guud ee macadka horumarinta farsamada gacanta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xasan maxamed guutaale ayaa ugu baaqay ardada inay ka faa'iidaystaan xirfaddii ay barteen islamarkaana bulshada ay wax ugu taraan ardada hadda qalin jebisay waa toddobaatan iyo laba arday waxay barteen saddex xirfadood oo kale ah harqaanka ama tolista dharka naqshadaynta dharka oo siyaaba farsamooyin kala duwan isugu jirta qaybaa baratay xirfadda labaadna waxay ahayd kaarbentriga ama alwaaxda barashada farsamada alwaaxda waxay iyaguna barteen samaynta kuraaska jiifafka qurxinta guryaha oo farsamooyin kala duwana qaybta saddexaad waxay baratay korontada guud oo dabgelinta guud ee guryaha ah iyo sida korontadu ay u kala baxdo qeybaheeda kala duwan waxayna ba muddada waxbarashadu ahayd sideed bilood wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya yuusuf maxamed aadan oo soo gebagabeeyey khudbadaha madasha laga soo jeediyey ayaa sheegay in ardadan ay u yihiin dhaxalgal wanaagsan ummadda soomaaliyeed islamarkaana xirfadaha loo tababaray laga dareemi doono isbeddelkeeda magaalada caasimadda ee muqdisho lana ballaarin doono koorsooyinka caynkani oo kale ah runtii haruntan macno weyn inoogu fidhisaa ka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahaan waxay noo tahay harun aan aaminsannahay ujeedooyinka iyo himilooyinka aan ka lehnahay dhanka suuqa shaqada waxaan aaminsannahay harunta keliya inay tahay ka dhabeen karta meeshan meeshaan u socona ma aha meel yar waxa nalaga rabana ma aha wax yar sidii haruntan maalaha loo looga dhigi lahaa harun dhisan tayaysan ka shaqaysa sida ay ahaan jirtay si ka fiican insha allah waxaa daliil kugu filan waxaa annaga dhammaan daliil noogu filan iyo astaan noogu filan nineteen eighty five oo ah almost maala afartan san laga jooga dadkii soo dhiseen ka soo fikiray maala soo sameeyey maala intaa naqshad iyo hanti soo geli wahay dowladdii hore ahaan jirtay ilahay ha u naxariise qof kastoo qayb ka qaatay waan u mahadnaqay annagana waxaa naga aan ku rumayn doonaa sidii himilooyinkood ahaan jirteen awayaashan ay ku fikiri jireen in haruntan ay noqoto se ka fiican aan ka shaqayn doona insha allah ka wasaarad ahaan maala haruntan waxay yeelan doontaa insha allah sharciyadan yeeli doontaa oo ma ahaan doonto keliya inay noqoto xer jarman harun aan farsamo keliya ma noqon doonto harun waxay yeeli doontaa xeerar iyo sharciyad ayaan ku dhisi doonaa maala waana sii adkeyn doonaa insha allah waxaan aaminsannahay maala farsamada waxay tahay maala lafdhabar ay u tahay markanna kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan iyo sagaal boqol halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa suuqyada magaalada jowhar la kala siisanaya sagaal iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan dhibic shan oo shilin soomaali ah markana micinshada bariiska nooc la yaqaana diamond ayaa la kala siisanaya toddobiyo toban doolari bar buurka haafkiisa ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolari bar baastada dhaadheer ayaa kartoonkeeda la kala siisanayaa kow iyo toban doolar nooca loo yaqaana intervela makaroonida ayaa la kala siisanayaa iyadana intervela kow iyo toban doolar iyo bar sokorta haafkeeda ayaa la kala siisanayaa labaatan doolar iyo bar halka loorkeeda la kala siisanaya afartan iyo kow doolar labaatanka liitar ee silid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo saddex doolar caanaha nuuca loo yaqaana xilwo ayaa la kala siisanaya afar iyo toban doolar iyo bar boguska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xafayada nuuca loo yaqaano koonfi ayaa la kala siisanaya shan doolar suuqyada magaalada jowhar guud ahaan dhegeystayaal xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ee ugu dambeysay warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintiisnaay inta uu socday warka waxaadana socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen danka ay farsamadu waatima cadde intaan ku kulmi doonno warkan mid caynkiisa sida ay nabadgeliyo